barnaamijka dhallinyarada maanta
wacana wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o e oad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo sidoo kale qaar ka mid ah efemyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegeystayaal waa xad bisha oktoobar waa saddexiyolabaatansanadka labada kun lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkaga socodsiinaya anigoo ah maxamed colad xasan iyo caashe ibraahim aadan
qodobadaan idiin haynana waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo hal abuurka waxaana toddobaadkan aan kaga hadlaynaa dhallinyarada suugaanta iyo baraha isgaarsiinta bulshada waxaana marti ku ah dhallinyaro aad caan uga ah dhinaca aad caan ugu ah dhinaca majaajilada lagu soo bandhigo baraha isgaarsiinta dadka barnaamijka martida ku ah waxaa ka mid ah cabdi tahliil faarax oo ah wiil dhallinyaro ah oo la magac baxay ama laga la magac ah fanaanka weyn ee cabdi tahliil wiilkan yar laftiisu wuxuu xiiseeyaa heesaha cabdi tahliil dhinaca heesahana barnaamijka kama marna qodobadaasi kuwo kaloo badan iyo barnaamijkii cayaarahan ku eegi jirnay waxaad kaga bogan doontaan inta uu socdo barnaamijka dhallinyarada maanta wasiirka difaaca dalkan maraykanka ash carter ayaa xaddan maanta ah gaaray magaalada erbil ee waqooyiga dalka ciraaq halkaasoo la filayo in uu kula kulmo hogaamiyeyaasha kurdishka iyo taliyayaasha militariga ee ku dhow magaalada la doonayo in kooxda isis dib loogala wareego magaaladaas oo ah mosul waxaana ay sidoo kale u dhowdahay in uu ka hadlo doorka turkiga ee dagaalka ra-iisul wasaaraha dalka ciraaq xaydar al cabaadi ayaa diiday soo jeedinta ah in dowladda turkiga ay ka qayb qaadato dagaalka militari ee dib loogula wareegayo mosul cabaadi ayaa sheegay maalintii sabtida ee shalay in isbahaysiga hadda jira ay wadi karaan dagaal ka socda iyadoo aan gacan laga helin turkiga isbaysigu uu sacuudigu horkacayo ayaa maanta oo axada sii wada duqaymaha cirka ee ay ku hayaan baraha xuutiyiinta ee ku yaala aagaaraha magaalada sanca ee caasimada dalkaasi duqaymahan ayaa kusoo beegmaya saacado kadib markii uu wakhtigu ka dhammaaday xabajoojin socotay labaiyo toddobaatan saacadood oo qaramada midoobay ay hormuud ka ahayd cirkagagaarka ee qaramada midoobey ee yeman ismaaciil ool sheekh axmed ayaa sheegay inuu rajo ka qabay in xabajoojintu ay sii socoto oo ay doonayaan in xabajoojin middan ka ballaaran ay dhex dhigaan dhinacyada isku haya dalka yemen labada dhinac ayaa u muuqda inay adeecayaan xabajoojinta inkastoo meelaha qaar laga soo sheegayey intii ay socotay israsaasayn mararka qaar dhacaysay buu yidhi dagaalada yemen ayaa bilowday markii jabhadda xuutiyiinta ee shiicada ay ku kaceen dowladda sanadkii labada kun afariyo tobankii waxaana ku dhintay kumanaan qof halka malaayiin kalena ay ku barabaxeen waxaad naga dhegaysanaysaan v o a oo toos idinkaga imaanaysa magaalada washington barnaamijkana waa barnaamijkii dhallinyarada barnaamijka hibada iyo hal abuurka waxaa marti ku ah laba wiil oo dhallinyaro ah oo ku nool dalka sweden oo sameeya sugaan iyo majaajilooyin lagu soo bandhigo baraha isgaarsiinta bulshada dhallinyarada ku nool magaalada stockholm waxaa majaajilooyinkooda ku xiran dadweyne aad u tiro badan cabdi tahliil faarax iyo maxamed cabdirasaaq ayaan marti ku ah barnaamijka hibada iyo abuurka sidoo kale waxaa barnaamijka iyana ka qaybgalaya nasre cabdiraxmaan oo ka mid ah dadka sida weyn u isticmaala baraha isgaarsiinta bulshada ismaaciil xuseen farjar ayaa inoo soo diyaariyey barnaamijkan
kusoo dhawaada horta barnaamijka hibada iyo hal abuurka ee v o e waan dhownahay waa maadsantahay
maxamed cabdirasaaq laakiin dadku inta badan ina waa beri ku yaqbal iga war horta bal dhalinyaradu inay ka qayb qaadato waxyaabaha ku baxa dhinaca baraha isgaadhsiinta bulshada sidee baad u aragtaa wallahi waan jeclaa lahay inay ka qayb qaataan ee nagu daysanaan way hagaagi lahayd wax fiican waaye adig iyo saaxiibka cabdi tahlil baa isna khadka ku jira oo isna dee in badan aad wax wada matashaan cabdi tahlil kusoo dhawaadna waa dhawa waa dhawa ismaaciil waa maasantaa boqolkiiba boqol waan islaama dhammaantiin waan gartay markii ugu dambeysay labadiinaba dawaar baad toleyseenoo hablo badanna waad eh, dharka jexjeexan baad idiin samaynanaa baa lahaydeen
sax marka eh, bal iga warrama horta bal dadku sidee bay uga fal celiyaan markay arkaan dhalinyaro badan oo metelaya waxyaabo eh, dee madadaalo ah oo kale
horta dadka qaar horta waxaa waaye yacni dadka aan markay yacni fursadda haayaan oo kale dadka qaar horta way ku farxaan way daawadaan annaga aragnay laakiin dadka qaar horta ma jeclo inta aan jecleen horta ma badnabo haye
marka intii jecelna waa soo dhaweyneynaa oo fiidiyaasha yarka annaga ummadda waxaan ugu talagalnay inaan ku maaweelino ma ahan wax oo si toosa dad aan yacni ku abaaranayna ma ahan waa wax iska yacni bulshada loogu talagalay in lagu maaweeliyo annagana waxaa waaye waxa waxay noo tahabo yacni maxaa la dhaha ii sheeg waxay noo sii tahabo wax oo dhiirigelin midna iyo siin karo dhiirigelin iyo wax walba wanaag ha waan gartay En, nasraa cabdiraxmaan iyana waxay ka mid tahay eh, dadka aadka u xiisay gaar ahaan dhinaca aad ugde snapchatkaad baryahan u badan tahay baraha isgaadhsiinta bulshada aad baad u isticmaashaa aad iyo aad aad u mahadsantahay ismaaciil farjarow haye horta een, barahan internetka waa baro laga gudbin karo wax wanaagsan oo khayr leh een, wax tas fanfaniya qof kasta habigiisa aniga runtii social mediahu waa hobigeyga inta badan waan ku dhex jiraa laakiin barolaga jiraa waxa weeyaan dadkiibaa si qaldan u fahmaya moogtaha haye
dadkuna inta badan hadday waktigooda laga yaabaa dad badan inay waktigooda geliyaan waxyaabo xunxun haye oo iyagana sharaftooda u xun maxaa la dhahdaye bini aadamnimadooda u xun iyo akhriya adduunkaba aanu fiicnay dadku inta badan waxay wakti geliyaan dhaliisha xumaanta dad kala fogeynta qabyaalada waxaasoo dhan bay wakti geleen laakiin hadday wakti gelin lahaayeen in dadka la isku soo jiido in kaftanka in isdhexgalka in qofku waktigiisa qaato wax badan bay een, ka badbaadin lahayd dadka marka dadka waxaan ku waaninaya xitaa dadkan een, samaynaya dadka qaarkood in la dhiirigeliyo oo la garab istaago laga farxo lasoo dhoweeyo waan kuusoo noqonaya En, ina waa beriyow En, adiga iyo cabdi tahliil iyo inta badan waxaad waxyaaba badan baad mateshaano bal max- waxyaaba ugu badan aad dadka usoo bandhigtaan maxaa kamid dadku idin dhegeysanaya bal haddaad sawirka siis wallaahi waxaan usoo degdhignaa fiidiyaal oo iska yararayso saddex daqiiqa iska faniya oo ummadda ay ku qoslaan marna heesaan kusoo tuuranaa inkastoo ayaan saaxiibkii saaran yahay ani aallo ku jiro weli aan soo bandhigin iyadana waan soo socotaa insha allah haye maqaar aad leedahay Eh, hal heesaan la qaaday saaxiibkay iyo hees oo wadaniya calana En, cabdi tahliil isna uu ku jiraa khadka En, cabdi tahliil aad maxaad intaa ku dari lahayd maxaa kamid a waxyaabaha aad dadka usoo bandhigtaan ee ay aadka u jecel yihiin sidoo in waa beri hore u sheegay waxyaalaha dadka usoo bandhigna waxaa kamid a fiidiyaal iska yaryar oo iska saddex daqiiqo waxyaalaha yaryar oo la iskaga mashquulo iyo fiidiyaal oo maxaa la dhahay wadani ah sida n filimaan aan ka sameyn oo kale adiga wax walbo adiga waxyaalahaasa kale aan adiga soo bandhignaa mafahante maxaa idinku dhaliyay markii ugu horreysay inaad eh, ka fikirtid inaad waxyaaba madadaalaha samaysaan waxaan ugu dhaliyay horta markii hore annaga kaftan kaftan ahaana waxaan aan ku galnay tartiib tartiib tartiib fiidiyaal annaga dhexdeena ku bilaabnay annaga dhexdeena saas iga duubi jirnay adiga maalinta dambe baashi facebook ee tagtay iyo video qarsoodiya ku bilaabat weliba haye asagoo guriga joogoo kale anoo kala imaanaya video qarsoona ka duubanaa adi hadhow oo kala tusinaa asagana sidii oo kale sidaa markii adiga dadkia bulshadii aa noo sacbatumeen qaarkood marka adiga niyad yaraa ka helnay oo kusii taraaraxnay haye haye dad intee le dadku ma ma idiin soo jawaab celiyaan oo kale dadka markaas yacni shacbiyad kastoo waxaa inti friendliskeena ahaayeena yacni saas waay maanta dhibcahaasaa lagugu leeyahay saasaa lagugu leeyahay baasha markii lagu dhaho adigu waa xanuunsanaya haye haye haye markii aa xanuunsatid adna berri video kala keenay sida baasha u socotay marka dadkii qaara waxaa dhaheen fiidiyoyaal asxan waa keentiin waxyaala macno lah ka keena insha allah marka sidii anagana ku keena fiidiyoyaashan waan gartay aad baad mahadsan tahay kuusoo noqonaya En, nasra en, waxaan jeclaa inaan adiga qudhaada ku weydiiyo En, waxyaabaha lagu soo bandhigo social media waxaa ka mid a waxyaaba badan oo madadaala ah heeso wadaniya heeso iska mararka qaar haatan waxaa kusoo kordhay snapchat baa la yidhaha
Hay.
welibana welibana snapchat iskuma jira waxaad arkaysaa noloshii qofka oo lagu soo wada bandhigayo sida arrintaa u aragta ha walahi aniga iganaaba ah waa waan adhabtigeliyey een, sidan bal ugu yeeshay snapchatka balwadoo kale dee balwadaydu noqday waan toosay noloshayda markaan meel walba haddaan iskuul gelayo haddaan meel shaqo gelayo haddaan guriga joogo haddaan kas wakti qaadanayo wax walba waan waan isticmaalaa oo waxay noqotay balwadeyda waan gartay dhinaca markaa suugaanta lama yaabi karo dhinaca suugaantii heesaa saameyn ma ku yeesheen tiknolojiyadu
aad aad iyo aad waxaad arkaysaa fanaaniin kala duwan oo heesta intaanay soo qaadan karo snapchat in yar kasii maqashinaya Soo dadka ha oy deetana halkaa ka qarxayso waa run Haye.
anaa jirta heeso badan oo fanaaniin badan oon asxaab nahay ay leeyihiin markay sidaa u duubaan ayay si breefada aniga iigu soo diraan whatsappkayga deetana snapchatkaan soo geliya snapchatka markaan soo geliya waxaad arkaysaa iyadoon heesta youtube kaba soo gelin laba kunoo qof inay kusoo weydiiyaan ay ku dhahdaan heestaas waan u baahanahay marka intaan ku kalsoonayna aan u diri karo inta kalena aan odhan karo waktigaas youtube-ka soo gelaysaa waan gartay waa meel xaysiisba laga sii sameeyo laga sii sameeyo dee t v tviyadii baan bedelnay hadda waa la Waa- odhan karaa waa weriye gurigiisa TV-yadii baan jooga.
bedel- ha waan gartan ku soo noqonaya nasra n ina waa baraan tegayaa n maxamedow waxyaaba badan oo iska madadaala baa sam- dhinaca heesaha laftigooda ma isleedahay saameyn badan waxay ku yeesheen fanaaniin dhalinyara inay soo baxaan oo kale n baraha isgaadhsiinta bulshadu fanaaniinta waxaa waaye annaga eh, hees kuma iskuma dayin inaan qaadno balse eh, heestii kow calanka baa awoowe alifay ma garatay haye
annaga markii waa heesta laakiin marra la alifay meel iska taalay kadibaa aabbehe baa weydiiyey heesta wadani ma heestaan iska dhahay haye
aabuu igu dhahay heestii oo isoo qoray laxankeed hore u saarneed ilaan adeerkay u gudbiyey oo muusica usoo tumay heestii asida ku qaadnay cabdicasiisa u dhiibi bal aniga ma qaadin laakiin waa la hooriyey markaas waxaan ku dhahay nin cabdicasiiso heesbu waa qaadi kartahay yaa waxaana waa wadeynahay bal hadda ka bacdi waxaa waaye heesii oo wadaniyaasha maaragtay qaarkood waa haynahay bal noogu tog baan ku dhaha ma fahamtay waan gartay n imsa joogtay sweden sweden adiga waxaan joognaa saddex sano ah saddex sanaa joogtaa maxaad jeceshahay iminka nin dhalinyaraa baa tahay oo eh, dabcan dadka markay muuqaalkaaga dhinaca ka arkaan m- waxyaabahaad xiisaysid maxaa ka mid a wallahi ana waxaan xiiseeyaa ummadda bulshada soomaaliyeed inaa aan ka siiyo inaad inaad madadaalo u soo bandhigtid madadaalo soo bandhigo weliba kuwa badan n sidaasaan ra- adiga saaxiibkaan aad baad isula jaan qaadaan Eh, m- xaggee baad fikirada ka keentaan tusaale ahaan eh, kuwan madadaalada ah ee tusaale ahaan ha ahaato dawaarka oo kale sidee bay idinku dhalataa
wallahi eh, horta sidaas taas anaga si fududeen ugu timaadaa anigoo guriga wada jirno baa midaa fikir eh, waxba kusoo dhacaysaa wix macquula kadib waa isku darsanaynaa saan waay saan waay kadib adiga shan daqiiqa u fikiraynaa kadibna iska duubeynaabo haye
sidii aan kusoo bandhignaa bulshada sidaasa n saameyn noocaa su-aashan saaxiibkaa weydiiyada ku weydiiyey saameyn noocaa bay ku yeelataa n barahan isgaadhsiinta bulshada ee laga xidhiidha sida youtube ha ahaato facebook ha ahaato snapchat ha ahaato dhinacii fanka wallahi hor dadka isku mid ma ahan qofba sibuu u qaadanaya soomaalidan isku mid ma ahan haye qofna wuxuu u arkaa horumar qofna waxaa waaye waa iska og tahay wax laga sheekeyn kara ma ahan adigu saad u aragtaa
aniga horta wax wanaagsanaa u arkaa inay tahay marka waxaan leeyahay ummadda dhanna maxaa la dhahay qofkii horumar iyo maxaa la dhahay gaarana haloo socbo tumo qofkii xumaanta wadana waxaa waaye ha laga gaabsadaan le intaasaan ku gabagabeynaan magacaagu waa cabdi tahliil marka cabdi tahliilka waxaa lasoo xasanaya cabdi tahliil fanaanka ahaa la- inkastoo yara xanuunsanayo ha ilaaha caafiya cabdi tahliil warsamaa la dhahaa anna waxaa waaye cabdi tahliil faarax waan gartay heesihiisa mar rama isku daydaa ha waa isku daya midaa hadda soo duubay oo heesta ugaaso heesi ogaaso a hadda soo duubay oo heesta hore u qaaday heesta ugaaso bal in yarba naga maqashiin kartaa waa idinka maqashiin karaa adoo codkaa ku qaadaya kaaga okay markuu u bixiyey iskaray markuu intifaac sii joogo maxaa uur xumaada keenay maxaa odayaal xil siday dagaal loogu oogayo maxaa loo iima sheego weliba aflagaada keenay waka waaw waaw wal kama dhacid baan kugu soo noqonaya cabdi waa berina wuu is- eh, wuu isfuran doonaa inuu waa berina waa leeyahay maxamed yare isna wuu isfuran doonaaye waan waan idinku soo noqonayaa nasra adna bal dhinaca ma isku daydaa heesaha qaarkood sababta adigu fanaanad ma ihiin moog tahay laakiin waa isku daydaydaa waad joogtaa fanaanad qoota qootaa camal
waxaad tahay fanaanad dhinaca social media soo ma Eh, fanaanad iska qoota qoota ah Haye.
laakiin horta dhalinyarta waan dhiirigelinaya marka koowaad iyo marka labaadba maasha allah waayo intay wax xun iyo balwad iyo wax kasii xun geli lahaayeen jas inay fan iyo iska waktigooda qaataan hadday galeen eh, waan ku siboodgaraynaya waan ku garab taaganaya waana ku taageeraya waa dhalinyaro aada u yaryar laakiin maalintii iigu waayaha banayd waxay ahayd ismaaciilo Hee, facebook anigoo ku jira haye ayaan kan yaroo ooyaya arkay kuma
Maxamed.
maxamed waa lagu Oh my haystaa God. waa naxay markaa wallahi shock baa igu dhacay haye macnaha dadku dadku way u kala egyihiin qofku macnaha dadku qofku way hadduu u wax kala metelayo egin jireen laba qof layo maxamed yarade ana hub baan ka mooday oh my god facebookiisii baan helay marka aan arkayo oohintiisa moog tahay haye shog baan qaaday xoog baan uga nahay runtii Hey.
aniga u qoray kuli sooray wax kastaa xal bay leeyihiin Ah, ma garanaysa qoraal baanu qoray haye deetana qosol buu igu soo dhacay wuxuu ihi tasfoon bay iga ahay waa na qaadan waaye marka absi horta nasraan maxamed laftigiisa weydiiye maxamedow Eh, arrintaasi maxay maxay ahayd arrintaas waa ku timi mataqaanaa ee
inan Jacayl baa waa kaamil dhaqaaqa.
isku soo duubtay ma garatay inan ba hee
inan baa kaamil isku soo duubtay waxay leedahay eh, asxaabteyda iyo familkeyga iyo casiya sun baa cabayaa waa isdilayaa ma fahantay haye haddii la isdilaa ma kaamilaa la iska duubaa haye
marka waan waa fiiriyey marka too kalaa sida loo joogo too kalaa haddana soo tiro soo oyda oo magac baasmiya ku walaacaysa ma garanaa marka magacii waa ilowsanaa ma xasuusto waan Waxaan waan dhahay- waan daawaday iyadana marka jacaylka la sheegaayo waaba la kursadee ee ana aan toos aan u kursadaan dhaa jacaylka ma fahantay haye way kufsadeen Markaasaan- markaasaa markaasaa aniga kaameradii aan agti soo dhigtay ilin baa iska raadiyey xasuusaan gala ma garatay haye
marka hore filin hindiyaa daawaday jacayl waa ii naqaweysay kadib xasuusaan gala xasuus haye haye kadib aa ilintii dariiqay soo dhaaday marka isaan dareema isku isku soo aadiyey bis waa iska duubay heestii waxaan ku dhusaday oo idil barqal haye ee ahayd heestu waa tee waa heese idil balkhad waa teetaro ma dhaayihii indhahayga wiila muku yiri muku yiri muku yiri maya may hanhankaa fili maaye maya maya Miya- may may may muku yiri jacaal qof daba soco markuu yidhi jacayl qof daba soco ha ma ku yidhi jacayl weli ma ku yidhi qof daba soco miya haa haye ayada waay haye haye kolle aniga idil barkad waxba i odhan mayso igu xanaaqi mayso waa saaxiibadaye tan haye heesaheeda maca garanaysa ay kofsadahe qadra daahir Haye.
baa odhan weyday mayadaa waxyaaba aa heestaasa marka waxaa waaye oo kasta waa iska jecel moogtaa waa iska xanuun marka qofka markuu dhegeysto waa dareemaya ma fahantay Haye.
anina waa oynayaa marka ilintii ummadii waxaa waaye waxay u qaateen inay jecel yahaayo marka haddoo jecel yahaayeen waxaa waaye waan qarsanaa mooye haye qaybtayda banaanka ma soo dhigayo laakiin waxayna aan sameyn karo oo la jeli karo oo la bandhigi karo wax wax kasta walbo waa la samayn aan karaa ummadooda ku fikiraa marka sidaa aan maya ummadii maya aado.
waxaad ii muujisay waxaad ii muujisay inaad jilaa soo baxay hadda tahay oo aada u dhalin yar markaa jilaanimadan kula ogaan doonaa insha allah maxamed haye Insha Allah, ma- oo cabdi cabdi talin muxuu markaa hees kuugu samayn waayo hees jacayl ah oo marka halkaaba uga sii ambaqaadi waayo cabdi talin
Aa, waa ku maqlaa maxaad halkaa hees uga samayn weyday hindiya
waxaa waaye ninkan horta wuxuu noo noqday actorka soomaalida shaaruqaan nin meel naga saara ninkaana ka aragna haye
marka waa u hambalyana waa u hambalyana maadaama uu noo ooy ad a- marka adiguna ma ma laga yaabaa inaad heestii kale ahayd maxaa tiri dadow dadow inaad heesta halkaa ma- heesta xagaad ka keentay adiguna heestaas waxaa ii sameeyey abwaan jaamac fool abwaan la dhaho inta ila joogo waxaa waaye qisadaas isagaa ku dhacdaa malena isagaa laga wareysanaa taas haye inan ka maqan laakiin oo ilaa laba inan ka boqol mayl ka maqan.
jirtaa ilaa kun bay iska dhehday kun mayla ka jirtaano haa ay ka jirtaa waa masaafo dheer Mm, marka ani dadka ugu bandhigayo marka bal codkeedii haddaad in yar naga maqashiisid
Een, waxay ahayd adigaan daryeeliyo dabiibkaad sugaya dumartaan ka doortay iga durugtay boqol mayl dumartaan ka doortay iga durugtay boqol mayl dadow dadow dadow maxaan ka yeelaa
jacayl waa inuu dilay inuu doonis adag baday miduu abiib ku soo degin miduu daawo leeyahay yartuu duni ka caashaqay annaa cishqiga igu daa dumartaan ka doortaan iga durugtay boqol may dumartaan ka doortaan iga durugtay boqol may dadow dadow dadow maxaan ka yeelaa boqolmay dumartan ka doortay iga durugtay boqolmay dadow dadow dado maxaan ka yeelaa
waan gartay waan gartay waan gartay may aad ood mahadsan tahay aad ood mahadsan tahay sheek sheekaad noo bilowday nasraay waxaad tidhi een, waxyaabihii iigu xiisaha badnaa waxaa ka mid ahaa anoo maalin facebooka dhex mushaaxaya sheekada dee waa ka maxamed yarena nooga sheekeeyey Xabiib Maxamed Yare, haa.
marka aan kuu soo noqde mar dhowed waxaad ku yar luqaysay heestii dhaayihii een, indhahaygay wiilashii indhahay wiilashii indhahaygow hees in yaroo aan ka hayo hees khadra cabdisaliim oo qaado haye xor bay nolosha ku tahay iyagu o dhan may may may may heestaasi waxay tidhaahdaa bisa timid marbaadibu qoomamo oon qadar dhacay marbada qancisaha niyada maradoo wax qabinba lagu qoonsadaa arrimahan qafilan qalbigani xidhxidhay haddii aan qiro qoruuxaa i helay mana qarin kara qisadii warhumo heesta meelahaasay marisaa waan kala iloobay heesta khadra cabdislimo aad baan u jecelahay iyadana aad baan u waxaan salaamaya filayaa kelmadda ugu dambeysa waxaan siinayaa een, maxamed cabdirasaaq Een, maxamedow barahee isgaadhsiinta ayaa isticmaashaan marka fariimihina gudbinaysaan inta badana horta facebook baa u badan nahay snap waa isticmaalnaa laakiin inta badana yani waxaan sameynay facebook aan soo dhignaa kadib youtube aan dhignaa waxaan u tegi doonaa cabdi tahliid ma jiraan dadka qaybtood falcelin ka soo bixiya waxyaabaha aad samaysid maxayse kuu sheegaan dadka qaarkood way jiraan dadka qaar waxay u badan yihiin kuwo ku siinaya dhiirigelin ay u badan yihiin dadka qaar waan gartay yacni adiga yacni barnaamijyadan oo kale waa xiiseenaa noo soo badiya camal gabdhaha ay way jiraan inkastoo dadka kalena ay iska yar yihiin Dhali- marka waxaa leenahay kuwaas ha noolaadaana leenahay calan calankooda kor waan ga- dhallinyaro idin laaleego iyana dhinaca ku jira ma jiraan madadaaladoo kale ama idin yidhaahdo waxaan jecellahay saa samaysaan si lamid inaan samayno kale ha way jiraan way buuxaan kuwa xataa qaar waxaa jiraba annaga aan kaga dayanay marka waxaan leenahay inta samaha jecel kor
ismaaciil xuseen farjaar aad ayuu mahadsan yahay barnaamijka haybada ayaa abuurka ah ayaad lala socoteen halkuu idinkaga imaanayana waa barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga e v o a haatanna waa dhinacii ciyaaraha oo inoo haya nuur xasan nuur bukhaari
aan ku bilowna ee horyaalka kubadda cagta dalka ingiriiska ee premier leaga kooxda liverpool ayaa markii ugu horreysay sanadkan soo gaartay qaybta sare ee hoggaanka horyaalka ingiriiska kadib markii ay xalay laba gool iyo gool kaga adkaatay kooxda west brom inkastoo dhammaadka ciyaarta gool laga dhaliyey haddana ciyaartooyda macalin yurgen clob iyaga ayaa ku gacan sarreeyay ciyaarta waxaana labada gool ay ku badiyaan u saxiixay ciyaartooyda kale ah sadio main iyo philip cotino liverpool waxay hadda leedahay labaatan dhibcood waxay la dhibco tahay oo ay hoggaanka la wadaagtaa kooxda arsenal oo ciyaarteedii sabtidii barbardhac eber iyo eber ah la gashay kooxda middlesbrough arsenal waxay rabtay guul ay hadiyad uga dhigto macalinkeeda arsen wenger oo u dabaaldegay dhalashadiisii toddobiyo lixdanaad balse taasi ma dhicin waxaana halkaasi ku soo idlaaday lix kulan oo ka tirsanaa horyaalka ingiriiska oo ay si xiriir ah u badisay laakiin haddii ay arsenal badan weysay waxaa guul loo qaateen ah garoonkeeda ku gaartay kooxda haysata horyaalka ee lester oo saddex gool iyo gool uga adkaatay naadiga crystal palace goolka koowaad waxaa lester u dhaliyey laacibka ay lacagta badan ka soo bixisay ee axmed muuse goolkaasi wuxuu noqday kii ugu horreeyey ee uu kooxda u dhaliyo tan iyo markii uu ku soo biiray goolasha kale waxaa kala qaybsaday ciyaaryahanada shinji okazaki iyo christian fushis kulamada kalena banley waxay laba gool iyo gool uga awood sheegatay everton hull city waxaa garooga gurigeeda ku garaacday stoke westham waxa ay gool iyo eber dirtay naadiga sunderland swansea city iyo watford waxay isku mari waayeen barbardhac eber iyo eber ah sidoo kale bournemouth iyo tottenham waxay wadaageen barbardhac eber iyo eber ah dhinaca horyaalka spain ee laliiga haddii aan eegno kooxda barcelona ayaa guul ay u dagaalantay ka gaartay kooxda valencia ka gadaal markii uu dhammaadka ciyaarta uu leonel messi rigoore u dheliyey goolkaas oo u diray kaalinta labaad barcelona ayaa ka daba tagtay valencia oo gurigeeda ku ciyaaraysay taasoo ilaa daqiiqadii lixdanaad ku hogaaminaysa ciyaarta laba gool iyo gool hase yeeshee waxaa barsa goolka barbaraha u saxiixay ciyaaryahan suares halka uu goolka guushana u dhaliyay messi farxadda guusha barcelona waxaa hoos u dhigay dhaawac jilibka midig ka soo gaaray laacibkooda qadka dhexe andres iniyesta iniyesta ayaa waxay isku dhaceen ciyaaryahanka kooxda valencia inzo beres markii uu garoonka kasii baxayana waxaa la arkayay isaga oo ilmeynaya war ka soo baxay gabadhaweyd barcelona ayaa lagu sheegay inuu garoommada ka maqnaan doono iniyesta muddo laba bilood ah ciyaaraha kalena sbanyol waxa ay saddex gool iyo saddex gool isla dhaaf waayeen kooxda eber real sociedad waxay saddex gool iyo eber dirtay alaves halka qaranada iyo sporting gion ay isla dhaaf waayeen barbardhac eber iyo eber ah caawana kooxda real madrid ayaa la ciyaari doonta kooxda atletic bilbow halka atletic madrid ay galabta la ballansan tahay kooxda sevilla ugu dambeyntiina kulamo ka tirsan horyaalka zeeriya-ada talyaaniga ayaa xalay la ciyaaray kooxda a c milan ayaa markii ugu horreysay ka adkaatay kooxda yuventus tan iyo sannadii labada kun laba iyo tobankii kadib markii ay ku garaacday hal gool iyo eber ciyaar xalay ka dhacday garoonka sansiro ee magaalada milano goolka guusha waxaa milan u dhaliyey manuel locatelli oo ah siddeed iyo toban jir dhowaan laga soo dallacsiiyey da-yarta kooxda milan ee zeriya bida guushaasi ayaa ka dhigan in yuventus ay hadda ka sarreyso laba dhibcood oo keliya kooxda kusoo xigta ee milan oo leh sagaal iyo toban dhibcood yuva waxay horyaalka ku horkacaysaa koob iyo labaatan dhibcood kulan kale oo isna xiise lahaa ayaa waxa uu xalay magaalada jenawa ku dhex maray kooxaha isku magaalada ah ee jenawa iyo samdoria waxaa laba gool iyo gool ku badisay kooxda samdoria ciyaaraha kale ee caawa iyo galabta ayaa la ciyaari doonaa haddii aan kasoo qabto kooxaha waaweyn inter waxa ay booqan doontaa kooxda atalanta napoli ayaa la ballansan karotone halka roma ay caawa is arki doonaan kooxda balermo
aad ayuu mahadsan yahay nuur xasan nuur bukhaari haatanna waxaan dhegihiina kusii daynayaa heesta halku dhegeedu yahay ballan oo ay ku luuqaynayso jooqo jooq ayaan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga v o a intaan mar kale kulmayno anigoo ah cashe ibraahim maxamed colaad xasan iyo maxamed cabdi xasan dhinaca farsamada oo dhammaan idin leh sidaas nabadgelyo